أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon madaxii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa sheegay shirar daaha gadaashiisa ay ka waday dowladda xabashada etoobiya kaasoo ku wajahan maamulada ridada hargeysa iyo muqdisho shacabka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob xoogan oo ay ku hayso kooxda ridada soomaaliya ku dhowaad konton ruux ayaa dhimishay dhaawaca ku noqday weerar ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya xildhibaanu ka tirsan dhawaaqyadda kenya ayaa sheegay inay dhisayaan ciidamo maleeshiyaadka axmed madoobe ka sahraa degmada mandheera oo ay kenya xoogga ku haysato wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa isbitaalo cusub ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayadda islaamiga jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dacwatu aryaaf ka socotay deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan degmada tieglow ayaa ka faa'iidaystay sekada xowlaha nool oo wilaayadii boqol ay ka qaybisay degmadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar tobanka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan madaxii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa sheegay shirar daaha gadaashiisa ay ka waday dowladda xabashada etoobiya kaasoo ku wajahan maamulada ridada hargeysa iyo muqdisho faahfaahinta warkani waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin abu ayman murtad muuse biixi cabdi oo ahaa madaxii hore ee maamulka hirdada somalilan ayaa waraysi u bixiyey waxa uu kaga hadlay dhacdooyin iyo wadahadallo daaha gadaashiisa ka socdo ay waday dowladda xabashada etoobiya oo ay doonaysay inay isugu keento maamulada ridadaha ee ka jira muqdisho iyo hargeysa muuse biixi ayaa sheegay in markii uu xilka qabtay loogu yeeray magaalada adis ababa isaga iyo sidoo kale madaxii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo uuna kulansiiyey gaal abey axmed waxa uu xusay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu amar ku siiyey inay wada hadlaan ayna heshiis gaaraan balse uu isaga ka biyo diiday murtad farmaajona uu oggolaaday isagoo sii hadlayay ayuu sidoo kale madaxii hore ee maamulka hirdada somalilan waxa uu sheegay in abey axmed uu ku wargeliyey in murtad farmaajo uu geenayo magaalada hargeysa kaasoo markii dambe ay kabiya diiday markaan dherkii tegey ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee etoobiya waxaan berid koytoonka wax ku doonaya ra-iisul wasaaraha ma waftiga mise anaga adiga waanu socday waariyaarehe xagee wax ka qabacan yahay khayr waxa goobtaloo maxaa loo wadaa waayeena wada aniga faratoo basraacan kharajiga ah xafiiska madaxweyne tagnay markii naloo yeedhi waxaa idhi kharaj show xaajigan abiye xagga kalena wuxuu uga yeedhay farmaajo farmaajona wuxuu soo kaxaystay kharajigiisi markaa markaan xafiisku dee meelo badan fadhiyo leeyana meelo kala sho iyay fadhiyaan labadii kharajo uu reebo wuxuu labadii nin kaale xafiis yar baan ugu tar lecture buu nu akhriyay uu leeyahy waa inaa heshiisaa waa maxakedkan iyo wuu nagu adkeeyey wuu adkeeyey wuu adkeeyey farmaajari anuu heshiis baan wada diyaarka markaasuu yidhi aadnood ogolaanaysaa hadduu ogolaaday mar farmaajo oo ninkii waxayeey wax walba waan ogolahay buuri haye sidii lagu heshiiyeyba markaas wuxuu leeyahay dee innagaa isugu xignaa jaar baynu nahay wax walba waan dhamaynanaa waraageenanu dee afkii diroosidku ka hadlaya waxaan ugu dhiibayaa deetana isagii farmaajo waa saaxiib waa markii eritrea iyagii iswateen waa kii wax walbana dee siiyey dekedaha waddanka oo dhan markaa anna waxaan ahay dee nin iminka iyaga ku cusub markuu nagu adkaan ku yidhi aan mid kuu sheego aniga xisbi iyo baarlamaan baa ay doortay oo cod baa lagu doortay farriintaasunbaa laga dhiibay kala go'a midaan lagalama hadal ilaa aan iyagii ku noqdo iyaga iyo dalkii aan tagana deetana waxaa layihi waay aduuntiibu nagaa qabla wuxuu waay hee maanta waa la kala baxaya kana laftiisu u bixi lahaa siduu u sheegay waxaan leeyahay aanu kala baxno degdeg soo jawaaba deetna abiyoo kii ku adkaystay heri hor aduu farmaajaha soo kaxayn farmaajahan la hadlo kuwi war ma adiga soorayo ninkan kusoo qaadaya oo keenaya caqli ba ina wadada sufureen oo cadaas ku keenaysa isla uu galasto wuxuu yidhi wallahi dee ninku isagaa aad u xurrixa yahay inuu haato dee waa tii muranka badan ka dhacay dowladda xabashida etoobiya ayaa ah mid awaamiirta u meerisa maamulada gaalraacida ee dalka ka jira iyadoo sidoo kale isku keenta mar ay ka aragto danaheeda sidoo kalena kala geysa markii ay ilaashanayso masaalixdeeda waad mahadsantahay abu ayman shacabka ku dhaqana mid ka mid ah xaafadaha magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhulboob ay ku hayso kooxda eridada soomaaliya sida warbixintan ku eegayo walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan hantideenna gorootanka geli mayno dukumiintibeenu waa cad yahay deegaankaynu waa cad yahay warqadahaynaan la arkay maxkamadda yaaliin gobolkaan tagnay insha allahu tacaala dhul dukumiintiya oo dadkii laha ay degan yahay bulshada ku dhaqan qaybo ka mid a xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa isku soo baxyay halkaasi ay ka sameeyeen waxay cabasho kaga muujiyeen dhulboob xooggan oo ay halkaasi ka wado kooxda ridada ee uu hogaamiye murtad xasan gurguurte waxay sheegeen in dhulka ay degan yihiin uu yahay mid gaar loo leeyahay oo ay dukumiintiyo saxa u haystaan dhulboobka socda ayay sheegeen inay wadaan xubno ka socda kooxda ridada oo dhulka shacabka damac uu ka galay sidaasna ay ku boobayaan waxay si cad u sheegeen inay difaacan doonaan dhulkooda haddii kooxda ridada ay ku adkaysato inay boobto dhulkooda ayay sheegeen inay hubka qaadan doonaan iskana dhicin doonaan waxaan leenahay oo ka cabanaynaa wasaaradda tamarta iyo biyaha oo dhulkanagii dhul kale ku soo fidsatay shaqana kuma lihin annaku eeneeyo derisaan la nahay ma nihin madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa warqadda ka soo baxda dib inuu eego oo sababtu tahay waxay ku darsadeen waxays wixii la siiyey waxaan ahayn burcaduleed ganacsatada burcaduleeda anugu aan fayras u aqaano oo aan ahayn ganacsiga ganacsatee fayras ganacsi ah annagu dadka meeshaa degan waa dad la yaqaan hantidooda iyo sharafkooda midna laguma xadgudbi karo laakiin xag ilaahay baan ku sabraynaa naqshadaha annagu dhulkaan ku degannahay saddex naqshadood weeye oo eereeye waqooyi iyo bari bay ka xigaan soona waay soona key waay soona koyotonkuley b waxaa hayaa gobolka banaadir baa yaallin sowmitirada dhan baa hayaa sowmitira iyo cabiray baa jooga kuwii dukumentiga jaray baa jooga waxaa la helayaa amrikiyaad kasta oo loo baahdo oo dukumentigaga saboorti dukumenti u ah ayaa la helaya hantideenna hantideenna gorootanka geli mayno dukumentibeenu waa cad yahay deegaankaynu waa cad yahay warqadahaynaan la arkay maxkamadda yaaliin gobolkaan tagnay insha allahu tacaala dhul dukumentiya oo dadkii laha ay degan yahay damaca foosha xunoo la soo guryeeyey dadaan aan gaarahayn dhulkan la socon hadday injineer yihiin iyo hadday joomitir yihiin iyo hadday mas-uuliyiin kale yihiin inay dhulkii soo maraan nin walba yidhaha meeshaan waa qurxuntee baloob iigu dar ana baloo kale iigu dar ana baloo kale iigu dar shaqaynne shaqayn mayso dhulka lacagaa la geliyey qarashaa laga bixiyey waa la qurxiyey dadkii qurxiyaa jooga haddaan dowladdu inta soo farageliso aysan waxaas waxba ka qaban insha allahu tacaalaa dhaawac fara badan iyo mayd fara badan xaafadda waa laga jiidaya insha allahu tacaala waxay tani qayb ka tahay dhulboobka xooggan ee madaxda kooxda ridada iyo saraakiisha ciidanka ay ka wadaan xaafadaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo nawaaxigeeda xasan gurguurte ayaana astaan u noqday boobka iyo bililiqada hantida ummadda ka wada dhexaysa iyo midda gaarka loo leeyahay mahadsanid abu xasaan ku dhowaad konton ruux ayaa dhimashay dhaawaca ku noqday weerar ka dhacay gobolka oroomiya ee dalka itoobiya wararka ka imaanaya gudaha dalka etoobiya ayaa sheegaya in dad ka badan shan iyo labaatan qof la dilay halka kow iyo labaatan kalena la la'yahay kadib markii kooxo hubaysani ay weerareen degmo hoos tagtaa gobolka horo gudru volage ee ismaamulka oromada sida uu shaaciyey wargeyska adis standar weerarkan oo dhacay ku dhowaad isbuuc ka hor ayay wararku sheegayaan inay fuliyeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda dhaqdhaqaaqa maxaarada ee faano sida uu xildhibaan ka soo jeeda degmadaasi oo lagu magacaabo gamuru haluuka uu u xaqiijiyey warbaahinta isagoo kooxdaasi ku eedeeyey fulinta weeraro ka dhanna ah dadka rayidka maleeshiyaadka weerarkaasi fuliyey ayaa lagu soo warramayaa inay rasaas ooda uga qaadeen dad ku sugnaa degmadaasi waxaana goobtaasi islamarkiiba ku qurbaxay ugu yaraan lix iyo labaatan qof halka kow iyo labaatan qof oo kalena ilaa iyo hadda aan la ogeyn meel jaani cirib ay dhigeen sida ilo deegaanka ay u xaqiijiyeen wargeyska addis standard xogtan ayaa intaasi ku daraysaa in weerarkan aan loo adeegsan oo keliya qoryo balse sidoo kale maleeshiyaadku ay duulaankan u isticmaaleen baangado iyadoo meydad ka badan labaatan aan la aqoonsan ilaa iyo hadda waxaana lasoo warinayaa in dadka la laayay ay ka mid yihiin haween iyo carruur meydadka qaar ayaa la helay maalin ka bacdi iyadoo dadkii dhaawacmayna lagu soo warramayo in loo daadgureeyey cisbitaallada degmooyinka dongoro shambu iyo nikmete oo dhammaantood hoos taga gobolka horo gudruf walage weerarkan khasaaraha badan dheliyey ayaa ku soo aadaya xilli xiisadda colaadeed ee ka dhex aloosan gudaha etoobiya ee cirka isku sii shareerayso islamarkaana uu dhiigbax darani ku socdo ciidanka xabashida etoobiya howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta waxay weerar qorshaysan la beegsadeen isbaaro maleeshiyaad murtadiin ah oo ay dhistay dowladda silbiyadda kenya ay dhigteen duleedka deegaanka xagardheer ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silbiinta kenya weerarka waxay mujaahidiintu ku dileen hal askari oo murtad ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale kuwaasoo la xaqiijiyey in xaaladooda caafimaad ay garaaba tahay xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiida kenya ayaa sheegay inay dhisayaan ciidamo maleeshiyaadka axmed madoobey ka saara degmada mandheera khaalid xasan ayaa si ambaqaadaya warbixintani magaalada mandheer ee dhulka soomaalida nf d waxaa weli ka taagan xiisado colaadeed oo cilaaqaad la leh dagaalka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka shahadala dirirka ah isku magacaabay jubbaland xildhibaano ka tirsan golayaasha dawaaqiidda dowladda saliibiyadda kenya ayaa sheegay inay isku diyaarinayaan abaabulka maleeshiya deegaanka ah si ay u wajahaan ciidamada maamulka axmed madoobe ee isku urursanaya magaalada mandheera cali ibraahim rooba oo ka tirsan dowladda kenya horeyna usoo noqday gudoomiyaha mandheera ayaa shir jaraaido uu qabtay ku sheegay in kumanaan maleeshiyaad hor leh laga soo daabulay gobolka jubbada hoose laguna ururiyey duleedka magaalada mandheera ujeedkuna uu yahay sidii ay u weerari lahaayeen magaalada beled xaawo waxa uu sheegay in maleeshiyaadka maamulka jubbaland ay culeys ku hayaan dadka deegaanka ayna daraadood u barakaceen boqolaal qoys halka hubanti la-aan dhanka amniga ahna ay gashay magaalada mandheera
We wish to raise the gravest concern about the presence of Jubaland forces
xuseen weyntaan oo isna ka mid ah golaha dawaaqiidda baarlamaanka kenya ayaa isna ku guudiyey inay dhisayaan ciidamo deegaan ah si ay uga qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka maamulka axmed madoobe madaxweynaha dowladda saliibiyadda kenya iyo wasiirkiisa amniga ayuu sheegay inay kulamo la qaateen balse weli aysan waxba kasoo naasaacdaan ay degan yihiin oo dadkii maaragtay beeriya inta la samaystay ayaa beerihii maaragtay dadka ay ka shaqaysan laayihiin arrinta ayaan haysaa dad badan baa ku dhaawacmay maamo ama hooyo oo maaragtay reer bibiwan ah oo magaceeda la yidhaahda faadimo barey maxamed nuur ayaa ku dhimatay meesha oo ku nafwaysay gabar ayada ay dhashin haddaba nairobiya loo soo qaaday meeshaan ayaa lagu daaweynahaya dad badan oo kale oo ku dhaawacmayne oo hubkii maaragtay la isweydaarsanayay dad ku dhaawacmay oo badanna waa jiraan oo ilaa tobaneeyo ka badanna marka dhibkaas oo maaragtay runtii oo aan madaxweynaha waddanka ayaan la hadlay waxaan madaxweyne ku-xigeenka waxaan la hadlay ragga militariga u weyn kenya iyo maarata wasiirka amniga oo kenyan haddii waktigaas aan ku ballanay ay dhaafta oo arrintan xal ay imaan waysa waxaa igu qasbi inaan mandheera taga an hadda nairobi aan kaala hadlahaya inaan mandheera taga ani iyo madaxda kalaba in aan toban kun oo reer mandheera inaan soo bixinna oo si toos aan u aadna qoryaha aan ka qaadna annaga oo marka waxay noqonaysaa annaga aan marka awoodda aan la wareegna dagaalla bishii hore ka dhacay degmada beled xaawo ayaa sababay dhimashada tobannaan qofood oo u badan dhinacadii dagaalamay iyo sidoo kale shacab rayid ah waxaana ugu dambeyntii loo itaal sheegtay maleeshiyaadkii murtadiinta ee daacadda u ahaa axmed madoobe wilaayada islaamiga galgaduud ayaa cisbitaal cusub ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi warbixinta warkani waxaa eegayaa marwaan maxmed
بيع الجسم كم يهنى بعافية وكم يغنى وليس لثروة الآمال إلا صحة المبنى deegaanka nasrudiin ama dac waa deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waxa uu deegaankan muddo dheer la daaladhacaya dhibaato dhanka caafimaadka ah iyadoo bulshada deegaanka aysan haysan xaruno caafimaad oo si buuxda u dabooli karta baahiyahooda caafimaad ah taas aawageed dadka deegaanka ayaa ku qasbanaa inay safaro dhaadheer u maraan magaalooyin kale si ay u helaan adeega caafimaad ah taasoo mararka qaar sababtay in dad badan ay noloshooda ku waayaan daawo iyo daryeel la'aan hase ahaatee maalinnimadii shalay ayaa allaha fadligiisa nasrudiin si rasmi ah looga hirgeliyey cisbitaal cusub ah kaasoo muddo dheer qorshihiisa lagu taamayey iyadoo bulshada deegaanka ay si weyn u soo dhoweysay hirgelintiisa cisbitaalkan ayaa noqday kii ugu horreeyey ee deegaanka laga furo iyadoo bulshada deegaanka ay muddo sannadaha ka maqnaayeen adeega caafimaad oo dhammaystiran qorshaha dhismaha xarunta caafimaadka deegaanka ayaa muddo sannado ahaa mid soo jiitamaya hase yeeshee duruufo kala duwan dartood dib ayuu uga dhacay halka maanta riyadii bulshada uu dhab noqday munaasabad xarigdar u ahayd ayaa shalay galab ka dhacday gudaha cisbitaalka iyadoo si weyn loogu wada farxay furitaankiisa waxaana xafladda furitaanka ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduuda waxgaradka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ugaaska beesha murursada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada intii ay socotay xafladda furitaanka dhakhtarka cisbitaalka ayaa ka hadlay adeegyada caafimaad ee xarunta bulshada u qaban doonto isagoo carabka ku adkeeyey in cisbitaalka uu ka shaqayn doono daryeel caafimaad oo dhammaystiran islamarkaana uu hoos u dhigi doono dhibaatadii bulshada deegaanka uga safri jirtay magaalooyin kale si ay u helaan adeega caafimaad maanta waxaan kusoo dhoweyneynaa isbitaalka daac jarnaal hosbitaal anagoo qaba doono bulshada qeybaheeda asaasiga inaa wax ka qabano bulshadiina aa u shaqeyno intaasoo sana wax usoo baranay marka waxaa rajeyneynaa inaa gacmo furan nagu soo dhaweysaan nala shaqeysaan waxyaabaha aa qaban doona isbitaalka waxaawaa maadaama meel hadda aa joogno gobol ay tahay in noloshii waxyaabaha u beysigi ahaa in qaliimadii oo yarara loogu sameeyo bukaanadii xanuunsan waxyaabaha emergensiga oo kale in aan wax ugu qaban doono bulshada in waxaa rajeynaya oo baahida oo gobolkan u baahan yahay caafimaadkani inaan wax badan ka qaban doono marka anakan waxaad waxaan ahnay bilowgiiaan ahnay insha allah waa dhammaystiri doonaa hadduu ilaahi yara waxgaradka iyo odayaasha deegaanka ayaa iyagana madasha ka jeediyey hadalla ay ku soo dhoweynayeen xarunta caafimaadka ee cusuba iyagoo sheegay in tanay tahay gulweyn oo u soo hoyatay bulshada deegaanka nasrudiinna islamarkaana ay kaalin muuqata ka yeelan doonto badbaadinta nolosha dadka
dadka takhaatiirta oo ilmaheenna ahoo walaalaheenna ah gacmo furnaa idinku soo dhowaynaynaa qalbi furnaa idinku soo dhowaynaynaa waxaan rabnaa wax allaalaya wixii aan taba jirnay oon meelaa u aadi jirnay oon ninka la qarashka tirada badan laku bixi jirnay inaan halkeenna ka helno halkaas inaan ka helnaan aaminsannahay tuulooyinka annaga aan degno tuuladii ugu horraysay ama magaaladii ugu horraysay oo isbitaal laga furay waay galabta kuwa kalena insha allahu tacaala waa tegi doontaa maanta ilaahay waxaan ka rajaynaynaa isbitaalka inuu noqdo kii lagu daysado oo horumar keena oo ummaddu ku aflaxdo oo wax kasta oo baahyaada daboola insha allah saasaan rajayhaynaa
walaalihii juhdiga ku bixiyey oo dhisay oo u dhibtooday waa ku mahadsan yihiin waana ugu mahad celinaynaa ee isbitaalkan dadku asaa dhistay gaala uma dhisin hay-ada uma dhisin qaramo madoobe iyo magaciisa annaga wax nooma qaban annagu haddaan nahay heer nasrudiin galabta haddii ilaahay idinkeeda baahidana haysay waxaan dhihi karnaa haddii ilaahay idinkeeda wax weynaa idinkaga fuqaya isbitaalkaas wixii bukano isbitaal u yahay wixii jirano u yahay galabtay muuqataa xafladdaanay ka muuqataa dadka islaamkaa oo dadka islaamkaa u shaqayhaayana waa soo dhowayhaynaa odayaal ahaan dhallinyaro ahaan dhammaan waa soo dhowayhaynaa
ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed oo munaasabadda gobjoog ahaa ayaa bulshada ugu baaqay inay ilaashadaan cisbitaalka cusuba islamarkaana ay garab istaagaan dhakhaatiirta iyo maamulka xarunta si loo xaqiijiyo ujeeddadii loo asaasay cisbitaalku dacuu ku yaallaa laakiin dac keliya uma furna dhakhaatiirtu waxay daawaynaysaa bunkaan kasta oo meel laga keenay oo ay wax ka qaban karaanay daawaynayaan waa caafimaad u furan ummadda muslimiinta oo xanuunsan oo la keeni karo gobol ha laga keeno degmooyin kale ha laga keeno meel kasta ha laga keeno inay saacidaan ayay u yimideen saldhigna waxaa uu halkan cisbitaalku hadduu maalmo inta shaqeeyo ummaddu ay barato ee uu debku ka tago yacni waa cillad ku timi dadkii dhaqaale ha noqoto si kale ha noqoto dadyar qaabkaas marka waxaan kula dardaarmaa runtii in ay marada guntiga u dhegsadaan si ay wix shaqadii ay bilaabeen ay ka miro dhaliyaan cisbitaal caama oo la yaqaan oo muctarifa oo aan kala go'in oo dadkiisa iyo dhakhaatiirtiisa iyo bukaankiisa qaabilo oo sidaasoo dhakhaatiirtu ay heegan u tahay tan iyo markii qorshihiisa la bilaabay labada kun sideed iyo tobankii ilaa maanta la hirgeliyey waxaa caddaatay sida bulshada deegaanka iyo odayaasha dhaqanka ugu heelanlaayeen helitaanka adeega caafimaad oo u dhow taasoo maanta urmowday waxaana la filanayaa in furitaanka xaruntan caafimaad ay wax weyn ka tari doonto horumarinta adeegyada caafimaadda islamarkaana rajo cusub iyo iftiin u horseedo dadka deegaanka waad mahadsantahay marwaan maktabka dacwada wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey dacwatu aryaaf ka socotay deegaanada hoostaga degmada jilib ee wilaayadaasi cismaan axmed uwow ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi waxay ahayd dacwatul aryaaf socotay muddo maalmaha islamarkaana ay ka faa'iidaysteen ku dhowaad kun qof oo ka mid ah bulshada muslimiinta ee ku nool deegaanada dhacaaduleedka magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe deegaanada mashruucan ka faa'iidaystay waxaa ka mid ah tuulooyinka mubaarag lugooshow biliqmaarow hoomboy iyo kuwa kale iyaga oo qaatay muddadaasi duruus kala duwan oo isugu jirtay asaasiyaadka diinta iyo sidoo kale muxaadarooyin muhiim ah gabagabada dowladda waxaa andalus la hadlay qaar ka mid a dadkii dowladda ka faa'iidaystay waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay ku qaateen muddadii ay socotay dowladda maa macnaa islaam islaamku macnashee mahuu yahay alislaam islaamkaas waaltiis islaamna ilaahina iska dhiyo bitawxiid بتوحيدك توحيد شوالن قيادنا هم قاسنا لو عليه بداعة داعدس والبرات إنه كبرناقنا من الشرك شركة سوالي إهلكيس ما هو الإحسان إحسانكم هو يهي الإحسان أن تعبد لا إله إله عابدنا كان قترا وقف أرغوين وقلن عابدنا فإن لم تقم ترى دين أرغوين فإنه يرى قساك أرغوين ما هو التوحيد توحيدكم هو يهي التوحيد كتوحيد كسو إفراد الله إن الله ينكليون بما يقتص به أوغار له من ربوبية ربنا مديس والألوهية الله نمديس والأسماء مع عيال كسفاي سفوين مع حكم مرتد حكم مرتد قتل دلوي سقول سنة شاي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه الله الحمد لله رب العالمين إذا أنكفوا إذا يستي بلشدة marag iyo dumarba maasha allah alxamdulilahi rabi alcaalamiin ilaaha ka maxadsan walaayada ka maxadsan doorada towxiidka alla yaa ku saabsanaaytay maasha allah alxamdulilah walaayada waqti kastaba inay dowlada saan camal ninka sheento eedan ka maxadsan dhinaca kale dowladda ay ducaadda ka wadeen deegaanada hoostaga magaalada jilib waxaa qayb ka ahaa daawashada aflaamta jihaadiga ah kuwaas oo ay goobo fagaara ah oo ku yaala deegaanadaasi ku daawanayeen boqolaal ka mid ah bulshada ku nool deegaanadaasi kuwaas oo la daawadsiiyey muuqaaladii ugu dambeeyey aad iyo aad shucuurteen lama soo koobi karo alxamdulilah ilaahay mujaahidiinta macnaha guul weyn anaha siiyo falastiin waxaanu leenahay ilaahay culeyska ha ka qaado garabkeeda gaashaankeeda ayaanu nahay yahuuddana ilaahay ha duleeyo waxaa ku fiirsanaya halkan fiilmaa oo waxaa waaye walaalahaas mujaahidiinta ugu rajaynaynaa inaa booskooda aan soo bixin doono insha allah maanta waxaan daawanay filimin aadi ahaynin walaalaha mujaahidiinta oon la kala tuseen ilaahu ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo maasha allah filin oo aad u qaymo badan baa daawanay oo xasaan guurguurtow been ku dhaaranaya beentina walaalaha mujaahidiinta ay beenaynayaan marka waxaan leenahay walaalaha kale waxaan aad ugu xanuunsanay falastiin ay joogaan marka waxaa idin leenahay walaalahayna waa idin damqan haynaa waxa waaye si ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegay mu'miniintu waa walaala maanta ma hayno waddo idin soo marnay laakiinse waxaa jecelnahay ducada inaa idin soo marino hawada allah subxaanahu wa tacaalaana waxaa idinkaga rajaynaynaa dhibka aad maanta adduunyada aad ka mari haysaan maalintai aakharana inaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkaga bedelo shuhaada markastana waxaan leenahay tuulooyinka in filinka saas loo loo dhexmariyo ayaan ogolnahay waana jecelnahay marka intaas ayaan ku codsanaynaa walaayada sida dooraadka ay joogteeyaan ee filmaanta ay joogtayaan dadka shucuurtooda abada aad bay u kacsan tahay filinkii may ka dhex aragnay walaalaha mujaaxidiinta ayagii oodan dagaalamooyan oo ka bacdina xiri oo murtadiinta oo kasii daarirooyan murtadiintana may aragnay ayaga oo sidii dhulwaayi gali oo kale erigii oo dhulwaayiga dhexgali oo kale marba dhinac sii rooroyan ka bacdina qaarkood oo meejo daarsan qaarkii kaleetayna ayagii oo duduublan sihiri ayaa may ka dhex aragnay filinkii dhatiye ay salaame walaalaha mujaaxidiinta kor ilaahay ka yeelo waxaa noo keentay walaayada filan aad u qayr badan oo waxaa weye aan ku fiirsanay bulshada dhammaan oo ayay kula farxaan marsaa darteeda waxaan jeclaani lahaa walaalaha muslimiinta mar kasta oo mujaahidiinta in ay inoo noo soo celceliyaan filimaantan ee khayrka badan marka waxaan jeclaan lahaa in noo soo dhaweeyaan mar kasta ay inoo keena noo soo celceliyaan oo nagu soo waxaa weye tigree nagu soo sameeyaan muddooyinkii lasoo dhaafay maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxa uu waday dadaallo lagu horumarinayo waxbarashada iyadoona sidoo kale maktabka dacwada ee maamulka islaamiga ah ee degmada jilibna maalmihii lasoo dhaafay uu dardargeliyey dacwada dadka lagu gaadhsiinayo deegaanada hoostaga magaalada jilib islamarkaana ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal bulshada qeybaheeda kala duwan ah kuwaasoo ku nool deegaanada kala duwan ee degmada ugu dambayntii fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqana degmada tieglow ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada boqol ay ka qaybisay degmadaasi cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkani eegaya aan maagay meel reer cali shacaada degmada tieglow dhalad may kasoo geef mashruucka sekadii la geebiyahay alxamdulilah wilaayada islaamka geebiyahay fuqaradna hugaay masaakiintana way siiyahay saas cadaaladna lihin geebiyahay alxamdulilah masaakiinahayna wayna wayna gaabay iran filanna sii shagneefe oo shanta bashan oo haani kitaabada ilaahay tamaameen haani filanan hayna haani kumaynan hay waxaa wilaayada islaamiga ah ee bakool si toos ah uga bilowday qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri taas oo ay ka faa'iidaysanayaan qoysas fara badan oo ka kooban dadkii ay shareecadu fartay in la siiyo fagaare ku yaala magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada waxaa shalay laga qeybiyey boqolaal neef oo eri ah kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen konton iyo sagaal qoys oo ka kala yimid magaalada iyo deegaanada ku hareeraysan idaacadda islaamiga ah ee al andalus oo goobjoog aheyd fagaaraha qaybinta ay ka socotay ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay xoolahaasi sidan ayayna dareenkooda u muujiyeen
dareenka eedan kiyaw maasha allah dareenka dadweynaha eedan fayle masaakiinta iyo إذا في الدقيقة درينك ما شاء الله إلهي نعمة أم استقرار في هاي السنة ما بهاي السنة ما لها هاي السنة هو السكن نولنا والسجين السكن نولنا إلهي نعمة ثم ولي الإسلام إني نعمة مجاهدين ما بنك ضاين إلهي ما بنك لناها قالوا سر مرسي ما شاء الله ضوال ما لها هاي والدمدي وإني كبر شيء ودري لك في لنا ولا أنت قرأ له ولا
magaalay sheeg manuura dhere ilrawbilid hoogisho xaggee joogtaa marka tiyeglow eed eed anka faraxsanna maxaa lagu siiyey saak
shanneef iringa yaa ku siiyey
mujaahidiinta mar hor wal jariba mijaran islaamnimada hata ha muujisinti hata faylata hata firfircoonsanta allah nin ziyaadi waan allah nin ziyaadi aamiin farax wiin yaka faraxsani ilaahay waan ka mahadsan mujaahidiinta al-shabaab xarakada yaan waa ka mahadsan baadisha bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah abu ayuub waaye waxaan joognaa meel oo lagu qaybinayo ariga zakawaadka rugni ka mid ah rugni diinta islaamka ayaa maasha maanta lagu fulinayaa ilaahayaa ku mahadsan mar labaad waxaa ku mahadsan xarakatulmujaahidiin khayrii guul allaha siiyo marka saddexaad waxaa ku mahadsan raggii dadkii mooradii laga soo bixiyey xoolahaas ilaahay bedel khayrle inuu ugu bedelo waxaa la siiyey shan neef oo ari ayaa la siiyey alxamdulilaah shan neef oo ari ayaa la siiyey fiifiican oo dacyar weliba dhala ayaa la siiyey haddii ilaahay yidhahdo sanadkan waxaan rabaa sanadkiisa inaan maxay ahayd iyagana ay saa'idaan haddii alla yidhaah mujaahidiinta waxaan ugu ducaynaya ilaahay inuu guul siiyo gaaladana ilaahay jabiyo geeka meelan farxadaneen ka socota ilaahay ahna waafaji alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalaha mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan ilaahay madasha kor ha ku hela maxaa lagu siiyey adiga shan neef ireen shan neef ireen alasay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan walaalaha muslimiinta yaa ka mahadsan mujaahidiinta sharafta leh ka mahadsan unola yawna madasha kor allah ku hela gacantiyo kor allah marsi unoon wali nanasay allah ni anfac magaala hadiija xasan waa fiicanaha alxamdulilah ereya laysii shan neef maasha allah farxad ayaan dareemaya
hadda ka hor ma lagu siiyey maya alxamdu maanta ay wareysa waa garta maxaa ugu ducaynaysaa mujaahidiinta dhammaan guul insha allah
gaalada maxaa ku habaaraysaa habaaba'aba aamiin maalmahaas oo aadan ayaa lagu wadaa in degmooyinka kale ee wilaayada laga qeybiyo xoolaha sakada kuwaasoo allaah idimkii ay ka faa'iidaysan doonaan boqolaal qoys oo danyar ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu